madalluun sile xisaabtanka iyo bulshada qeyba sheelgedisan ee kismaayo si waa la furan yahay ku weydiiyaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo reer ingiriisyowka jubbaland iyo weliba walla ku weydiiyay arrimaha reer ingiriisyowka dhismaha kaabayaalka dhaqaalaha golaha deegaanka iyo diiwaangelinta dadweynaga meeliya marahayti iyo sida la maaraya waa mashaariicda kulankii weliba goobreeg ku haaya ee qeyba shilgadisan ee bulshada ardayda walkubaradaas iskuulada iyo jaamacado iyoona su-aalo weydiiyeen wasiirka hanase oo sheegeen intii ku turjumaasa baahiyaadka bulshada iyo qabanka mashruuca arrimahan la wada ee dad dhiska ayaa rabnaa inaa ogaano muxuu yahay dadka xoogaha xasaasiyaday ka qabaan meelaha qaar marka la dhaho meydkiya xogtiisa la keenaa markii gabar labaad aa guursanaysaa isfashilinaysayo aa meelaha imaanaysaa waxyaaba qaar hoos loo samayn jiray marka arrintaas horta naga jaahilbixi wasaaradaada maxay doorkeeda muxuu yahay dhallinyarada maxaa ku qancinaysaa
waxaa jirtay gobolka gedo dib u heshiisiino aad aad u qurux badanna kasoo qabateen shaqooyin aad u wanaagsanna aad kasoo qabateen ballanqaadyo wasaaradaadan ay soo qaadatayna way jirtay oo mashaariic aada u badnaayo jubbaland intii xurgufta ay jirtay gobolka geda uu gooni u taag ahaa mashaariic fara badan oo ka xayirneedaa jirtay oo xayiraado fara badan ka saarneed lacaga aad waxaa jiray oo xayiraado ka saarnaayeen wasaaradaada saan filayana ballanqaadyadii ee soo qaatay waxaa mid ka mid ahaa inaad mashaariic aad u fara badan aad soo dhagax dhigteen ama aad waxyaalo fara badan aad soo ballanqaadeen ballanqaadyadii aad gobolka geda usoo ballanqaadeen degmooyinka markaa aad booqateen oo tagteen oo wasiir ahaan adigoo aad tagtay ma fulin maxaa ka fulay maxaana fulin maxaa weli qabyo ah sidaan wada ognahay golaha deegaanka ee afmidow horaa loo soo dhisay ama waxaa qabad ha la imaadeen ama yaysan la imaanin waa ambaqaad bilow ah oo loo sameeyey maxaa kaga qorshaysan golaha deegaanka ee degmada kismaayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo reer ingiliisyowka jubbaland maxamed ibraahim oogle ayaa ku jawaabay su-aaloogii la weydiiyey islamarkaana sheegay in ka dowlad ahaan iyo fulii doolana walaayo horey oon ballan qaadena gobolka gadow ah horta marka eray bixinta inaan isla wada fahno yaa horta asal ah number one number two waa run ballanqaadyo badan aan samaynay qaarna waa hirgelin qaarna ma hirgelin tusaale annaga waxaan aniga shakhsiyan waxaan dhegax dhigay saddex mashruuc degmada baardheer waxaan ka dhex dhigay laba mashruuc mashruucii degmada dhisida degmada maalinkii markay burburtay oo programkii stabilizationka ahaa iyo isbitaal degmada buurdhubana waxaan ka dhagax dhignay mahaa saddex waay degmada buurdhubana waxaan ka dhagax dhignay dhisida xafiiska degmada buurdhubo iyo fensinka ee labo buurdhow degmada balxaawana waxaan ballan qaaday maana dhagax dhigin in dhallinyarada loo dhisaayo stadium ay ku ciyaaraan goron goron ciyaareed kismaayo maxaa golaha deegaanka looga qaban waayey waa laga qabanaa kismaayo shanta degmo oo noo dooranay ku jirtaa golaha deegaanka oo golaha wasiirada ay gacanta u taageen ay ansixiyeen marka kismaayo waa laga qabanaa goorta laga qabanayo iyo waktigana wasaaradda shirjar ay saxay ka qabanayo waxay leedahay labadaas degmaa ugu horreyso labadaas degmaa ku xigto degmadana ku xigto laakiin waxaan rabaa bulshada reer kismaayo degan joogo inaan ugu bishaareeyo degmada kismaayo golaha deegaanka in laga qaban doono shanta degmada ugu horeysan ay ku jirto intaa waxaa ka sokeeya waa barnaamijyada dee farada badan oo haddaad kismaayo ka baxdo goobweyn ilaa iyo jannaay cabdalla solar light systemska wasaarad kaloo gelisa lama arko wasaaraddaana gelisa wasaaradda arrimaha gudaha gelisa boolice stationada meesha ka dhisan wax yar oo wasaaradda amniga ka qabata maahan inta kale wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijka xasilinta ay ka samaysaa kulankan sila xisaabtanka ee ku qabsoomay magaalada kismaayo weliba agaasintay dalada bulshada rayidka jubbaland ee longorada waa junsa kaasi oo lanku gollayay inti bulshada iyo dowladda isku xog wadaystana xaaladaha guud ee ku dareera deegaanka